raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aydin joogtaan kuna soo dhowaada warka aroornimo ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qodobada wararka iyaga saakaan idiin haynana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo hoygiisa cashin sharaf ugu sameeyey madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland kaasi oo maalmahan ku sugnaa magaalada tan muqdisho ciidanka dowladda federaalka soomaaliya oo howlgallo ka dhan ah al-shabaab ka wada deegaano halka shabeellaha hoose da maamulka galmudug ayaa guddi u saaray gurmashada dadkii khasaaruhu ka soo gaaray dabkii dhowaan ka kacay magaalada gurceel ee gobolka galgaduud nigeria cabdicasiis butafliqa oo iscasilay
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
waa subaxnimo arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay saddexda bisha abriil sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka diyaargarooba isagii oo dhan hoygiisa casho sharaf xala ugu sameeyey madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland kaas oo maalmahan ku sugnaa magaalada tan muqdisho nasr bashiir cali ayaa warkan inoo sii ambaqaadaysa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa hoygiisa casho sharaf ugu sameeyey wafdigii ka socday jubbaland ee uu hogaaminayey madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo maalmahan ku sugnaa muqdisho xubno ka tirsan golaha wasiirada xildhibaano qaar ka mida golaha wasiirada jubbaland iyo xubno kale ayaa ka qayb galay kulankan cashada ah oo xambaarsanaa soo dhaweynaysa xog waraysi ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa cashada kadib waxaa wafdigii ka socday jubbaland ee uu horkacayay madaxweyne axmed maxamed islaam axmedoobe soo tusiyey dhammaan qeybaha uu ka kooban yahay xafiiska ra-iisul wasaaraha oo lagu sameeyey dib u dhis dayactir iyo qalabeyn madaxweynaha jubbaland iyo xubnihii la socday ayaa bogaadiyey qaabka wanaagsan ee loo dhisay qeybaha kala duwan ee xafiiska islamarkaana wax lagu farxa ku tilmaamay in xafiiska lagu xusay taariikhda dhammaan ra-iisul wasaarayaashii soo maray dalka wasiiru dowlaha madaxtooyada jubbaland xirsi jaamac gaani ayaa sharaxay waxyaabihii uu ku arkay xafiiska ra-iisul wasaaraha caawa ra-isul wasaaraha iyo ayaa wuxuu noogu sameeyey casho sharaf wafdigii madaxweynaha axmed maxamed islaam uu hogaaminayey wafdigaas oo muddo ku sugnaa oo shaqo u joogay magaalada muqdisho runtii casho aada u qiimo badan aada loo soo abaabulay aada u maaragtay ay muunad uga muuqato ayay ahayd kabacdi cashada kabacdina waxaa la tegay xafiiska prime ministerka oo aan aragnay shaqo fiican oo laga qabtay qurxin dib u habeyn dhisid meesha hadda aan ku sugannahay meesha golaha wasiirada ay ku shiraan howlka golaha wasiirada ay ku shiraan ood arkaysaan muunadda iyo quruxda ka muuqanaysa waxaa taariikh badan ayaan ku aragnay xafiiska ra-iisul wasaaraha oo ra-iisul wasaarayaashii waddanka soo maray soomaaliya laga soo bilaabay cabdullaahi ciise ilaa maaragtay hadda oo ra-iisul wasaare cali xasan cali khayre uu joogo runtii maaragtay waxay qofka soomaaliga ah ay gelinaysaa niyad wanaag iyo sida loo xusay taariikhdii dadka waddankan ka soo shaqeeyay maalin ma bilaaban habeenna maaragtay muusan u baryin oo keliyata ah waxay ahayd taariikh laysu soo bedelay laysu soo dhiibay lasoo finjilay oo lasoo qeexay waddankana heerkaas ayaa lagu soo gaarsiiyey aad iyo aad ay mahadsantiin
nasre bashiir cali warbaahinta qaranka muqdisho
ciidanka dowladda federaalka soomaaliya ayaa howlgallo ka dhan ah maleeshiyaadka al-shabaab ka wada deegaano hor leh oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose taliyaha ciidanka dhulka odowaa yuusuf raage oo la hadlay reediyo muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgalladaasi iyo meelaha laga furiyaba
howlgalladu waxa waaye sidii loogu talagala unbay u socdaan wayna fiican taha xaaladayna boqol kiiba boqol jiidahaas horaan isaga sugannahay ciidanka xoogga dalkana baryahan dambe sida aad ka warhayseen wuxuu ku howlanaa baacsiga nimankan haddana tii unbay qayb hawshaha inta socota waayahay taliya marka howlgalladu xagee bay si gaar uga soconayaan
howlgalada hadda sidaa la socotaan gobolka shabeellaha hoose ay ka socdaan gaar ahaan dhulkan jiinka weriga oo sida sabiib caanoole iyo tuulooyin badan oo meeshaas eh, hoos yimaada eh, degmadan min- degmooyinkan afgooye iyo iyo iyo iyo iyo marka eh, insha allah waxaan rigeyneynaa inay kusii socon doonaan meelihii loogu talagalay iyo waktigii loogu talagalay marka ilaa hadda ciidamada inta howlgalka lagu guda jiray ma jiraan wax iska caabin oo aada la kulanteen
wallahi wax yar yar meelaha qaar laakiin wax la sheegi karo oo hadda awood ay nimankaan ku hor istaagaan ciidankan ma lahan marka carar unbay isaga jiraan waana waan laga saari doonaa insha allah meelaha yaryar ay ku sugan yihiin markaas Eh, ilaa hadda marka intee idiin suuro gashay in howlgalka lagula wareego
howlgalka sidaa la socdo eh, hadda ciidamadu waxay ku sugan yihiin eh, dhulkan eh, saliib iyo caanoole iyo tuulooyinka ku xeeran oo nimankaanoo ay inta badan ummadda uga qaadayeen baad sidaad la socotaan oo dhulka ugu badnaayay muxuu ahaa ii sheegay ummadda ku dhibaataynayeen kamid ahaa marka ilaa laga soo bilaabo balidoogle lagu keeno sidaa usoo wad ilaa dhulkan udhexeeya laanta buuro iyo sabiib caanoole iyo inta beriire dhulkan kasoo gadooma dhulkaas oo dhamay hadda ciidamadu ku sugan yihiin waana howlgaladana dee ma ahan inay meesha kaliya ku sugnaanayaan waa waa dabcan meelihii loogu talagalay iyo waktigeedii ay soconayaan waayahay eh, xaaladda marka goobihii aada la wareegteen sh- ilaa shalay saaka waa sidee
way aad bay degan yihiin aad bay degan yihin boqol kiiba boqol wax dhibaata kama jiraan
dhanka kale ciidamada ayaa sheegay in ay qarxiyeen oo ay ka hortageen gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa kaas oo argagixisadu ay doonayeen in ay ku dhibaateeyaan shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada tan muqdisho afhayeenka howlgallada ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed cabdi cali raage oo la hadlay reediyo muqdisho ayaa sheegay inay qabteen gaarigaasi qaraxa ahaa kaasi oo uu tilmaamay in uu ahaa mid tankiisu aada u weyn yahay isagoo arrimahaasi ka hadleena waxa uu yidhi ciidamada xoogga dalka soomaaliya gaar ahaan danab waxay gacanta ku dhigeen afar ka tirsan maleeshiyada al-shabaab ayna ku jiraan horjoogayaal waaweyn waxaana lagu wareejiyey afartaas ka tirsan maleeshiyada hay-adaha sirdoonka xoogga dalka dowladda soomaaliya si loogu sameeyo baaritaano dheeri ah ciidamadu isla maalin ahaantii isniinta garankii dambe waxay gacanta ku dhigeen gooyad laga soo buuxsho waxyaalaha qarxa lana aaminsan yahay in la rabo in la soo geliyo magaalada muqdisho ciidamadu waxay sameeyeen meel bannaan ayay geeyeen wayna qarxiyeen wax khasaara ah oo ay- uu geystay qaraxaasina ma jiro ayagoo ciidamadu horay usii watay howlgalkoodii isla maalin ahaantii dambe ee talaadada waxay sameeyeen guulo la taaban karo ayagoo la wareegay deegaanada kala ah beledu-aamin macalinka iyo cumar beer ayagoo maleeshiyaadka al-shabaab markay ogaadeen inay kusoo fool leeyihiin ciidamada eh, xoogga dalka soomaaliyeed ama ay kusoo wajahan yihiin isaga huleelay deegaanadaas waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed inaan baaq u jeediyo si ay u s- gacmo furan ugu soo dhoweeyaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee u istaagay ama usoo uga soo ruuqaansaday talisyadoodii in ay ka dulqaadaan maleeshiyada al-shabaab ee daashatay ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed meel walba aada joogteen ee ciidamadu ku soo gaaraan meelaha ay ku dhumaaleysanayaan ururka argagixisada ee al-shabaab ciida- ha loo sheego ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed si god walba iyo geed kasta ay galaan looga soo qabto
taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa sheegay in musuq maasuq loo xidhay in ka badan labaatan askari warbixinta warkanna waxaa inoo sii faahfaahin doona waryahayaga mukhtaar cabdulaahi timcadde taliya ku-xigeenka ciidamada booliiska soomaaliya sareeye guuto sakiye xuseen axmed oo warbaahinta faahfaahin ka siisay howlgallada ka socda caasimadda muqdisho ayaa sheegtay in si wanaagsan uga socdaan howlgallada lagu sugayo ammaanka caasimadda sakiye xuseen axmed taliya ku-xigeenka ciidamada booliiska soomaaliya oo soo hadal qaaday dhanka musuqmaasuqa ciidamada gudahooda ayaa sheegtay in taliska ciidamada booliiska oo dhageysanaya cabashada kati uga timid ciidamada waa shacabka soomaaliyeed intii uu socdo howlgalladu lagu soo xiray saddex iyo labaatan ka tirsan askarta ciidamada booliiska soomaaliya kuwaas oo lagu eedeeyey inay ku kaceen falaal musuqmaasuq la xidhiira
howl adag baa dhankaaseytana ka socota oo barbar socota howlsha ee howlgallada hadda amniga lagu sugaya taliska booliiska soomaaliyeed oo dhegaysanaya cabashada ka timid shacabka muddadii howlgalkan socday oo afarta cisho la soo dhaafay waxaa la xiray labaatan iyo saddex askar oo ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed oo lagu soo eedeeyey falal musuqmaasuq la xiriira mas-uuliyiinta dowladda siyaasiyiinta ganacsatada iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada waa inay u hoggaansadaan sharciga isla markaasna la shaqeeyaan buliiska hubinta amniga muwaadiniinta amniga waddanka waa mas-uuliyad gaar ah ayaa dhammaanteeda naga saaran sidaas darteeda waxaa mar kale ku celinaynaa in la wada shaqeeyo loona hoggaansado shuruucda iyo awaamiirta lagu sugayo amniga
amniga caasimada muqdisho amniga caasimada muqdisho ayaa ah mid si aada loo adkeeyay iyadoo wadooyinka muqdisho lagu arkayo ciidamo aada u fara badan oo sugaya ammaanka caasimada waxaana taliya ku-xigeenka ciidamada booliiska soomaaliya zakiye xuseen axmed ay ugu baaqday shacabka soomaaliyeed inay u hogaansamaan sharciga islamarkaana ay kala shaqeeyaan ciidamada booliiska sidii looga hortegi lahaa dhagarta argagixisada ay usoo maleegayaan shacabka soomaaliyeed
madaxa xukuumadda maamulka galmudug ayaa guddi u saaray ugurmashada dabkii khasaaraha ka soo gaaray ee dhowaan ka kacay magaalada gurceel ee gobolka galgaduud cismaan maxamed aadan ayaa warkan inoo sii faahfaahin doona
madaxa xukuumadda maamulka galmudug doctor sheekh maxamed shaakir cali xasan oo shalay booqday dad dabkii meesha uu ka kacay dabka magaalada gurceel ee gobolka galgaduud gaar ahaan shirkadaha beder iyo hormuud oo uu saameyn baaxad weyn leh ku yeeshay dabkan ayaa sheegay inuu magacaabay guddi ka kooban afar iyo toban xubnood guddigan oo isugu jira maamulka degmada gurceel maamulka gobolka galgaduud xildhibaano ka tirsan maamulka galmudug ganacsato siyaasiyiin iyo odayaasha dhaqanka iyo xubno ka socda warbaahinta oo sidoo kaleeto qeybka ahaa ayaa sheegay inay ka shaqey doonaan sidii loo gurmi lahaa dadkaas dhibaato u saameysay xubnahan waxaa gobolka galgaduud axmed cali jimcaale gudoomiyaasha magaalooyinka dhuusamareeb gurceel iyo matabaan iyo xildhibaano ka tirsan sida ku sheegay maamulka galmudug waxa ay sheegeen inay ka shaqey doonaan sidii loogu gurmi lahaa dadka khasaaraha uu kasoo gaaray dabka ka kaca dhowaan magaalada gurceel aad baad umahadsan tahay iminkana wararka dibadda madaxweynihii waddankaasi algeria cabdicasiis bustafliqa ayaa lagu soo waramayaa in uu xilka ka degay oo is-casilay sida ay sheegtay warbaahinta algeria madaxweynihii dalkaasi cabdicasiis butafliqa ayaa is-casilay kadib toddobaadyo ay dibadbaxyo ballaaran ay dalkaasi ka socdeen mister butafliqa oo talada dalkaasi hayay labaatan sannadood ayaa marka horeba meesha ka saaray qorshe uu doonayay in uu mar shanaad isu soo taago madaxnimada dalkaasi ciidanka awoodda badan ee dalkaasi algeria ayaa sheegay in madaxweynahaasi oo labiyo siddeetan jir ah aanu awoodin inuu guto waajibaadkiisa hogaamiyahan xanuunsan ayaa waxaa haleelay xanuunka faaliga lix sano ka hor waxaana aada u yarayd in lagu arko fagaarayaasha telefishinka qaranka ee dalkaasi ayaa ku waramay in madaxweynuhu uu golaha dastuurka ku wargeliyey inuu xilka ka degayo maalinta talaadada hogaamiyaasha dibadbaxyada dalkaasi ka socda ayaa ka horyimid dalabka ah in madaxweynuhu uu dhammaysto muddo xiliyeedka ay ku eg tahay siddeed iyo labaatanka abriil dibadbaxyaasha ayaa sidoo kale ku baaqay in gebi ahaanba la bedelo nidaamka siyaasadeed ee dalkaasi ka jira kaasi oo ciidamadu ay kaalin weyn ku leeyihiin dadka dibadbaxyada dhigaya ayaa u badan dhallinyaro waxayna doonayaan in nidaam xukuumadeed oo cusub la hirgeliyo waxaa jira eedeymo sheegaya in awooddii siyaasadeed ee mister butafliqa ay ka faa'iideysteen kooxo baayac mushtari ah oo isugu jira siyaasiyiin iyo saraakiisha militariga si ay jagooyinkooda u ilaashadaan xisbiga hayaa talada dalkaasi ayaa abaabuli doonaa shirweyne qaran oo isbedelo cusub loogu taabogelinayo dalkaasi algeria xisbiga oo magaciisa loo soo gaabiyo f l n ayaa dalka algeria soo xukumayey tan iyo markii uu madax bannaanida ka qaatay dalka faransiiska sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo laba iyo lixdankii mister butafliqa oo talada dalkaasi qabtay sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashankii ayaa gacan bir ah dalkaasi ku qabtay kadib markii uu dhacay dagaal sokeeye oo dhiig badani ku daatay oo loogu soo horjeeday fallaago islaamiyiin ah kaasi oo galaaftay nolosha boqol iyo konton kun oo qofood wararka ayaa sheegaya in hoonka gawaarida laga maqlayo waddanka magaalada caasimadda u ah algeria kadib markii lagu dhawaaqay in mutar butafliqa uu istiqaaladiisii gudbiyey guddoomiyaha aqalka sare cabdulqaadir bansalah ayaa la filayaa in uu noqdo siihayaha xilka madaxweynaha muddo saddex bilood ah inta ay dhacayso doorashadu guud ahaanna warkii caalamka oo aad si toosa ugala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya akhyaarta hawada naga dhegeysanaysaay intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa tan iyo intaynu kulmi doono warkan warkayaga xiga waxaan idinkaga tegayaa nabadgeliyo nooli kulanta iyo ammaan allah hase yeeshee waxaa naga xasuusa ciddii uu sheego warkan ama aan ka bogan inay dib uga daalacan karto bugga internetka aynu ku leenahay oo ciwaankiisu yahay radio muqdisho dhonet farsamaduna waa cabdisalaam mukhtaar